cabdi oo ka yimid soomaaliya magacaygu waa cabdi da-deeduna waa soddon jir waxaan muddo sagaal sannadood ah degganahay magaalada biil xaaskayga lama nooli waxaan leeyahay saddex carruur ah waxaan soo booqdaa labadii weegba mar waxaan ku barbaaray tuulo u dhow muqdisho afar gabdhood ayaa ila dhalatay waxaan ahaa wiil keliya waalidkey waxay ahaayeen beeraley waxaan u bixi jiray muus babaay iyo cambe waxay qudaarta ku iibin jireen suuqa waxaan kaloo lahaayeen lo iyo ari caanaha iyo dhaylada waxaa naga iibsan jiray deriska gabdhaha walaalahay hawsha guriga iyo beerta ayay qaban jireen anigu waxaan iska ciyaari jiray walaalahay marmar way ii xanaaqi jireen laakiin aad ayay ii jeclaayeen wayna igu faani jireen waxaan ahaa wiil yar oo qurxoon waxaan ahaa sida boqorka inta badan waxaan la ciyaari jiray wiilasha waxaan jeclaa in aan ugu taliyo cayaarta la ciyaari doono taasina waxay keentay in la isdiriro haddii ay iga amar qaadan waayaan waan garaaci jiray ayagana waxay igu qaylin jireen ma rabno in aan kula ciyaarno waxaan anigoo ooyaya aadi jiray walaashii noogu weyn waxay ii qiran jirtay ma heleelaysid saaxiibbada haddii aad danaysto tahay dabadeedna keligay ayaan intaan bir iyo alwaax baabuur qurxoon ka samaysto xagga farsamadana gacanta waan ku ficnaa fikradayduna way ficneed markaas ayaan wiilasha tusi jiray siday iila ciyaaraan labada gabdhood ee walaalahayga ugu weyn iskuul ma tegi ma tegin waayo howl badan ayay qaban jirteen aniga iyo laba gabdhood oo keliya ayaa iskuul tegay dhar qurxoon ayay iskuulka ku tegi jirtay macalimaddayduna wuxuu ahaa qabiid wuxuuna igaraaci jiray haddii aan warka ka maqli waayo aniguna waan u necbaa macallinkaas waana ka xanaaqi jiray cashirkaygana kama shaqayn jirin wiilasha kale ayaan kubad la ciyaari jiray ama waxyaabaha khatarta ah sida dhagax la tuuro guryaha ilaa aan gabar yar dhaawacnay waxaan ahay qalqaali iyo dhuglaawayaal dagaalka ayaa bilowday waxaan u qaxnay ayeeyo iyo awoowe oo baadiyo deggan meeshaas iskuul ma lahayn anigana waan ku faraxsanaa laakiin waxaan ku qasbanaa in aan caawiyo reerka sida biyaha iyo qoryaha in aan wax ka doono waa igu dhib badnayd ayeeyaday waa igu qosli jirtay waxayna odhan jirtay waxaa tahay wiil koolkoolinta laga badiyey dadka waaweyn way murmi jireen wakhti cidna ma ii haynin waxaana farxad ii ah walaashay iga weyn oo ila sheekaysan jirtay wax kastana ii qeexi jirtay baadiyaha waa lagu caajisaa waxaan ku fikiri jiray tuuladeydii sidee bay u eg tahay markii aan soo weynaaday waxaan ku hanjabi jiray in aan raaci doono ciidamada markii aan siddeed iyo toban jir ahaa waxaan u qaxnay kenya reerkaygu lo ayay iibiyeen si ay nooligayga iigu bixiyaan halkaasoo aan xerada qaxootiga ku biiray iskuulna ka bilaabay xaaskayga halkaan ayay ayaan isku baranay waana soomaaliyad dabadeedna waxaan u soo dhoofnay iswiiska sharcina ka qaadanay markii carruurtu noo dhalatay hadalka ayaa batay xaaskayga waa daashay waayo xafiis nadiifin ayay ka shaqayn jirtay waxayna odhan jirtay waa inaad iga caawisaa hawsha guriga iyo carruurta murankeennii ayaa batay ilaa aan ku kala tagno hadda noloshayda waa markii koowaad oo keliya noolaado waa in aan cunto karsadaa guriga nadiifiyaa dharkana aan dhaqdaa waxaana rabaa meel qurxoon in ay carruurtayda igu soo booqdaan waxaan u rajaynayaa carruurtayda in aysan ku barbaarin koolkoolin badan sidayda iyo in ay noqdaan kuwa u diyaar ah inay wax bartaan